wararkaa ka imaanaya gobolka dalkana maraykanka ee soomaalidu degta ee minnesota ayaa sheegaya in ay mar kale dib u bilowdeen ragga soomaalida ah ee u safraya soomaaliya si ay ugu biiraan ururka al-shabaab mid ka mid ah ururada bulshada ee u dhaqdhaqaaqa dadka soomaalida ah ayaa sheegay in ninkii ugu dambeeyey ee u safray soomaaliya uu yahay nin lagu magacaabo cumar faarax oo al-shabaab ku biiray lix toddobaad ka hor warar kale ayaa iyaguna sheegaya in tirada dhalinyarada sanadkan baxday ay intaasi ka badan yihiin sidoo kale warar xogogaal ah ayaa idaacadda v o a u sheegay in laba ka mid ah raggii sanadkii u dambeeyey ay ku dhinteen dagaaladii ka dhacay gedo iyo jubbada hoose haaruun macruuf ayaa khadka taleefonka ee minneabolis kula xiriiray cabdirasaaq cali biixi oo madax ka ah hay-ad u dooda xuquuqda dadka soomaalida ee gobolkaasi waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa uu kala socdo qofkii ugu dambeeyey ee ka tegay gobolkaasi walaalow sida ee davis ay iigu warantay waa wiil koob iyo labaatan jir ah magaciisana la yidhaahdo cumar faarax ee deganaana minneabolis xaafadda soomaalidu degan tahay wuxuuna baxay sida ee didi ii sheegtay rabadaankii kadib wuxuuna la soo hadlay asbuuc kadib markii u maqnaa wuxuuna kala soo hadlay inuu joogo soomaaliya magaalada xeebta ah ee marka waa gartay marka imise biloodu hadda sii maqan yahay wuxuu maqan yahay muddo hadda lagu qiyaasi karo aan hubin bil iyo bar ama bil iyo bar wax ka yar muxuu qaban jiray ninkani muxuu ahaan jiray wiilkani wuxuu ahaa nin aad iyo aada u wanaagsan oo asxaabtiisa iyo dadka magaalada deganaya ay aada u yaqaaneen oo nin wadaada culamada ah afgaaban wuxuu ahaa nin dhalinyaronimadiisii high school uga baxay gobolkan school yaado edison sida waalidkii ii sheegay jaamacaddana dhiganayay muddo hal sano iyo xoogaa dhameeyey kadibna shaqo la-aan iyo ahaa iyo dhibaatooyin kalo iska maaragtay xagga financial ay jireen
waa gartay ma taqaanay adigu isaga anigu isaga aada uma aqoon laakiin dushaasaan iska naqaanay nasiib wanaag waxaan la kulmay maalmuu baxayay maalin ka mida ayaanu kulanay xaafadayada ku kulannay nin xushmad badan oo dadka aada u salaamo wanaagsan ayuu ahaa afgaaban buu ahaa wax kale kama aqoon waa gartay marka waddankan ehelada u joogtaa ehele intee la-eg baa u joogta qoys ballaadhan oo eheladiisa miyaa jooga hooyo aaba iyo walaalo kale wallahi de soo qofka soomaaliga waa iska ehla badan yahay laakiin anigu ehelada aan aqaano waxaa jira qofka isaga waalidka koowaad u ahaa eedadiis oo aanu nahay dares oo ah qof aada communitiga looga ictiraafsan yahay haddana haddana maaragtay aada iyo aada maaragtay u murugaysan waa gartay maxa maxay kuu sheegtay ma la hadashay wallahi waan la hadlay infact aada baan uga calool xumaaday waayo muddo ayaan waxaanu arkaynay waalidiin aada u qalbi xumaada marka arrintaa kole kusoo dhacdo weliba maamadaas oo ah maamo aada iyo aada communitiga bulshadeena uga ammaanan oo waxyaalahaas aan raalli ka ahayn oo dhalinyarada jecel oo mustaqbal inay samaystaan jecel in ay iyada laftigeeda ku dhacdo calolxumo zaa-ida ayaanu ka qaadnay markaanu aragnay murugada iyo diilka haya waanu ka xunnahay waana dhib nagu soo kordhay ma ahan laakiin waa dhib aan ku jirnay muddana aan ka aamusnay laakiin aad moodid inuusan dhammaan socona welina uu socdo waa garta markan uu ka soo hadlaya soomaaliya qoyska markaad la sheekaysatay goorma ahayd imisaa laga jooga hadda wallahi waxay ahayd taariikhda rasmiga ma aqaan laakiin eedadu waxay ii sheegtay inuu soo hadlay asbuuc markuu sii maqnaa waxaa si mudan in uu ka guuray guriga eedadiis muddo toban toban bilood ka hor inta uusan bixin marka teleefoonka ugu horreeyay ee ka heshay wuxuu ahaa yaamahan markii uu kasoo hadlay soomaaliya waa gartay muxuu u tegey sababtuu u tegay oo u go-aansaday inuu soomaaliya tego ma ma ma kuu sheegeen telefoonka wuxuu ugu sheegay dadis in uu halkaas tegay marka ay tiri war maxaa ka doontay isaguna uu ku jawaabay in nimankii ahaa al-shabaab ama nimankii halkaa joogay markaas saas uu maaragtay usoo tegiyey eedadii wuxuu sheegay inuu ku biiray al-shabaab inuu halkaa u tegay sidii ragga horeba marka wax kale oo warar lagama helin wax kale oo warar dambe lagama helin sidii igu dambeysay la xiriirka eedada waxaa moodaa oo kale markii warkaan soo baxay bili xoogaa ka hor waxaa la sheegayay numberku inuusan shaksi keliya ahayn uu ka badan yahay ilaa sagaal shan baa la sheegay afar baa la sheegay ilaa iyo haddana annago cid kale waalid kale oo aan la kulanay oo aanu ka xaqiijin karnaa ma arag laakiin wararku waxay sheegayaan inaysan isaga keliya ku ekan oo sagaalkan ama afartan dadkan ugu dambeeyay ay baxeen bilihii ama toddobaadyadii ugu dambeeyey sidaas miyaa laga cabsi qabaa sidaasaa la filayaa inay baa sheekada loo dhigayaa laakiin so far ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijin karaa ninkaas odaga ah faarax samar faarax waa gartay dhalinyaro hore u baxday ayaa jira sanadihii labada kun iyo sideedda labada kun iyo sagaalka qaarkood labada kun iyo tobanka ay baxeen tiradoodu hadda imisay maraysaa tirada anagu waxaanu ka ogeyn afartameeye waxaas intaasna waa inta aanu ognahay ama la sheegay waxaa kaloo jira dad badan oo maqan oo aanan maaragtay waalidkood aanan la kulmin laakiin numberku intaas kuma eka waa ka badan yahay sida aan qabno dad badan oo dhintay baa jira aan waalidkoodna horey u ribood garayn waxaa jira dad badan oo isribood gareeyey oo afartii sano u dambeysay oonu arrimahan ku jirnay xiriirka hay-adaha ammaanka iyo shacabka soomaaliyeed waa ka fiican yahay sidii hore marka dadyo badanba waxaa jira oo ayagu toos loo xiriiray ama hay-adaha taayadoo kaleeto ama shaksiyad ahaan ana soo marin ama ana soo wargelin ayaa jirta marka number cayiman oo la saari karo waa adag tahay waa garta miyaad maqasheen mid ka tegey sanadkii hore gobolka new hampshire oo ku dhintay dabayaqadii sanadkii hore gobolka gedo miyaad maqasheen waa maqalnay warkaas waana soo gaaray waxaan kaloo maqalnay in dhowaan laba asbuuc ka hor uu dhintay nin isaguna gobolkan ka tegay oo ka weynaa da-da badanaa baxda lix bilood ka hor halkaan ka tegay dhimashadiisii baana soo gaartay waa arrimo badan baa jira laakiin inta badan waxaan ka hadalnaa markii aanu la fariisano waalidiinta oo waalidku uu afkooda nooga sheego ayaanu caddayn karnaa sidaa ogtahay soomaali baan nahay kulli waa iswada naqaan waxyaalo badan baa jira oo aan ognahay laakiin kama hadli karno ilaa waalidku nala fariisto oan u tacsiirino waxaan soo gaaray oo aanu ka sheekaysano oo aanu markaas aan gacan qabano oo iyagoo ay afkooda nooga sheegaan ayaan xaqiijin karnaa keliya
kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq aanbiixi oo u waramayay waryaheena haaruun macruuf halkaad kala socotaana waa v o a washington